online buu ka dirsanay tigidhkiisa We also want online application.
marka waxaan dhihi lahay online aan isku soo raacnay reer mandheera haddaanahana arrintan online ugu xeli onlineka inuu ku shaqeeyo
online online diyaaradda inay ka dhigaan waa qaar ka mid ah shacabka magaalada mandheera waxa ay ka cabanayaan qiimaha sare ee lagu raaco duulimaadka u kala goosha mandheera iyo nairobi shacabkan ayaa dowladda ismaamulka mandheera ku eedeeyey in shaqaalaha dowladda ismaamulka ay raali ka yihiin qiimaha sare ee lagu raaco duulimaadka islamarkaana ay ku qanacsan yihiin qiimaha sare oo aysan bulshada awoodin wallaahi bilaahi horta annaga reer mandheera haddaan nahay islaamaha waxaa la yidhi markay fooshaan waxay dhahaan ilaahayow naguma ogid naag da- nin dambe hoosta kama gelayno afartanka markay ka baxaana iyadoo uunsan oo ninka hoosta ka gelaya la arkayo reer mandheeraa sida oo kalean ku dhowna maalin walba dhibaatadanadaan ka hadalnaa dhibaatadanada wax dhagaystana ma laha maalin hore waan ka hadalnay diyaaradahan soddonka kun shan iyo labaatanka kun lagu raacaayo shicibku way diideen shicibku way cawaadeen shicibka gacan bidixaa lagu hayaa ajanta uma baahnin waan dhahnay haddana annagoo shicibka mandheera oo isla joogno waxaan aaminsannahay county government dowladdan countyda mandheera daacadka ma aha arrintaas habeenkiina dad bay la shirtaa maalintan annaga af noo sheegtaa shicibka mandheera haddaan nahay dowladda government waan haysanaa marka lix iyo toban kun ha lagu gooyo ay dhahaan labaatan iyo afar kun iyagaa ku raaco directorkooda b s kooda wasiirkooda ku raaco marka county government waxaan leenahay ama af muslin nagula hadla ama af gaala waa la fariiste waa la hadle fifteen thousand la dhehe waxay dhaheen waa bakti nasiib bakti nasiib kana fifteen ku goosana kuna nineteen ku goosana kuwan county government ka shaqaynayaan waxay u danaynayaan agent waxay leeyihiin tigid ha lii gooyo diyaarad waa buuxsamtay inta saandhiibaya laba ruux iga reeba labada ruuxa tu- lagu bixiyey fifty five fifty five laba ruuxa fifty five lagu bixina sidoo kale bulshada mandheera ayaa ugu baaqay mulkiilayaasha iyo shaqaalaha shirkadaha diyaaradaha in ay u turaan bulshada danyarta ah isla markaana ay soo saaraan qiimo go'an waxa ayna dadweynahan carabka ku dhufteen in qaadashada tigidhka laga dhigo qaab online ah si uu u yaraado qiimaha sare ee lagu raaco duulimaadka
kuwa mandheera jooga sooma agent agentiyow intaad cabi karteen dhiigga bini aadmiga waad cabteen allahin alle hadduu yahay bannaanka naga mara annaga wax shaqo iskuma lihin wax aan idin dhiibanay ma jirto wax aan idinku ognahay ma laha nin walba telefoonkiisa oo oo salaaxu haystaa online buu ka dirsanay tigidhkiisa maxaaba buuq keenayba maxaa reer mandheera aad oo- ugu dhexaynaysaan ee diyaaradda iyo shicibka maxaad ugu dhexaynaysaan nin walba habartii indhala oo waxba aan qoran karin wiilkeeda wax qori yaqaanaa jooga online buu u diray hooyadiisa nadaaya haddaad ilaahay taqaanaan shicibka mandheera haddaan nahay ajanta ma rabno marka waxaa la rabaa stocolas meeting inaa la suubiye oo arrintan laga hadla cost of living oo mandheera haysata shacabka reer mandheera arkays kulli lacag maastan eighty percent waa poverty dadoo poverty maanta dhan diyaara diyaaradan oo eg fuul rabaan oo raqiisan ay fuulaan ay rabaa nin walba qofa ka xunsan nin walba meel kula socdaa tan kale waxaan dhihi lahay agent oo diyaaradan ka shaqaysanaayeen tafadal my brother agentigan aje anu waxaan aragnay business oo qof oo five hundred ka raadina laakiin business by day oo nin excess money ka raadina oo day by day extra money ka raadina mana fiicna waxaan dhihi lahayn agent diyaaradan online inaa laga dhiga fiicnaa leedi ifly noqota diyaaradda company noqota shirkad diyaarad walba oo business wata oo mandheera county u soo socod arrintan diyaaraashan waxaan ka rabnaa inaa agent ka dhaabaxan shacabkan umuddan iyo niminkan oo onlinetan oo agent diyaarad oo diyaaradda niminki leeyin iyo shacabkan iyo nimin online ka shaqaysta online no problem laakiin cost of living aan zaid rabnaa Een, markaad tagto meelaha magaalooyinka kale sida nairobi oo kale online lagu shaqeeyaa qofka agentiga shaqaynayo computer hor yaallo agentigaas ayuu dadka uga dalbaa marba marnaba horta meesha kama bixi karo ha joogo laakiin ha soo galo online-ka inuu ku shaqeeyo analooga ha ka baxo dadka reer mandheera waxaan u sheegayaa nin aan dantiisa aqoonin mara duug horteeduu dhammaadaa marka waxaan idinku boorinayaa eh, dadka ay ka go'do in diyaaraddan qaymo u go'an loo sameeyo dadkaas waa in muxuu ahay ay sidii ugu dhaqsiyaha badan ay arrintan uga hadlaan waxa aniga nafsahaanteyda ay qabsatay daraad ayaan xafiiska tagnay xafiiska markaan tagnay subaxii hore dadaan la heshiinay dadkii aan la heshiinay waxaan kula heshiinay sideed iyo tobanka kun inay takhtar nooga soo qaadaan galabkii lacagtii uma soo dirin oo waayo iska yar mashquulnay marka galabkii markaan u tagnay oon lacagtii aan wadnay aan meesha aan la tagnay waxaan olnay lacagtii waa lasoo dahdeen soddon iyo laba kun bixiyo maxaan ani maxaa walaalo maxaa isbedel waxaa la diyaaradda hal xab waaye goan back soddon iyo ku- soddon iyo labo iyo soddon iyo labo bixiyo cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera